أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan ugu doorka roon dowladda xabashida itoobiya oo mar kale xasuuqa geysatay gobolka amxaara ee dalkaasi xog dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii shalay ka dhacay deegaanka masagawaay ee wilaayada galgaduud guddoomiye ku-xigeenkii maamulka ridada ee degmada baled xaawo ee gobolka gadow oo u dhintay dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhacay degmadaasi gobolka tigree ee dalka itoobiya oo qarka u saaran in dagaallo culus dib uga qarxaan xilli ay ka sii darayso xaaladda colaadeed ee ka jirta dalka itoobiya maamul goboleedka shahadala dararka ah ee somalilan oo sheegay in ay rajo weyn ka qabaan in gaal tram uu u aqoonsado dal madax bannaan wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool oo booqday furimaha hore iyagoo la kulmay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimahaasi wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada sannad kadib markii cadowga allaah uu ku jabay duulaankii uu ku soo qaaday deegaano ka tirsan wilaayadaasi maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dowlad diini ah u soo gebagabeeyey macallimiinta iskuullada degmada buulafulaay ee wilaayada islaamiga ah ee baay
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii duhurnimo oo faahfaahsan dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale xasuuq ka geysatay gobolka amxaara ee dalkaasi cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo hayaa ugu yaraan labaatan qof oo rayid ah ayaa lagu soo waramaya in lagu dilay laba dhacdo oo dil toogasho ah oo ka dhacay laba deegaan oo ku yaala gobolka amxaarada gaar ahaan magaalooyinka gondar iyo gojam ee gobolkaasi iyadoo la sheegayo in dalalkaasi ay geysteen ciidamada xabashida itoobiya ee ka howlgala gobolkaasi warbixin ay qortay warbaahinta b b c-da qaybteeda ku hadasha afka amxariga ayaa tilmaamaysa in dhacdooyinkan ay kasoo xaqiijiyeen ehelada dadka la laayay sida lagu qoray warbixinta dhacdada koowaad ayaa dhacday kadib markii ciidamada dowladda xabashida itoobiya ee ka howlgala gobolkaas islamarkaana safar ku marayay deegaan hoostaga koonfurta gondar ay weerar ku qaadeen dad rayid ah oo u dabaaldegayay ciidgaaleed ka jirtay gobolka amxaarada ciidamada itoobiya ayaa dadka qaar guryahooda kala soo baxay kadibna toogtay dhacdada kale ayaa iyana ka dhacday deegaan hoostaga gobolka gojaam halkaas oo dad rayid ah lagu dilay iyagooo ku howlanaa falidda beeraha islamarkaana ururinayay cawska xoolaha loogu talagalay muuqaalo laga soo duubay qoysaska dadka la laayay ayaa lasoo dhigay baraha bulshada muuqaaladaas oo lagu arkayay dadka oo u barooranaya dhibanayaasha iyo aaska miidadka b b sida afka amxaarigu waxay sheegtay in iskuday lagu doonayay inay kula xiriirto mas-uuliyiinta dowladda xabashida ee gobolkaas ay guuldaraysatay mid ka mida dhibanayaasha ayaa la sheegay inay haweenay ahayd halka badankood ay ahaayeen caruur yaryar dowladda xabashida itoobiya ma aysan xaqiijin amba aysan beenin toogashada ay ciidankeedu u geysteen dadka rayidka ah dhacdadan ka dhacday gobolka amxaarado ayaa imaanaysa iyada oo gobolkaas uu waayahan ka socday dagaal u dhexeeya ciidamada maamulka abey iyo kooxda fallaagada amxaarada ee faano mahadsanid caliyare xog dheeraadaha ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii shalay ka dhacay deegaanka masagawaay ee wilaayada galgaduud warkaas iyo war kaloo ku saabsan guddoomiye ku-xigeenka maamulka ridada ee degmada baled xaawo ee gobolka gado oo u dhintay dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhacay degmadaasi waxaa inoo haya waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa dagaal culus oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen deegaanka masagawa ee wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya kaasi oo khasaar kala duwan lagu gaarsiiyey murtadiinta dagaalkii shalay waxaa murtadiinta looga dilay sagaal askari waxaana looga dhaawacay koob iyo toban kale waxaana dagaalka lagu gubay gaari booyad ah oo ay maleeshiyaadka ridadu lahaayeen qhanimadu waa afar qori oo ak afartan iyo toddoba ah iyo hal qori oo beekhm ah iyo dhowr motor iyo mootofeekom ah sidoo kale qarax shalay galab ka dhacay duleedka deegaanka masagawa waxaa lagu gubay gaari cabdibilaa ah waxaana ku dhaawacmay darawalkii gaarigaasi waday dhanka kale wilaayada gado cabdifataax nuur mataan oo ahaa guddoomiyey ku-xigeenkii koowaad ee maamulka riddada ee degmada beled xaawo ayaa u dhintay dhaawac shalay kasoo gaaray qarax mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada beled xaawo qaraxii laba maalin ka hor ka dhacay degmada beled xaawo waxaa ku dhintay saddex murtad oo lagu kala magacaabo cabdicasiis sheegow goohaad madaxey iyo cabdifataax nuur mataan oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee maamulka riddada ee degmada beled xaawo tirada murtadiinta ee ku dhaawacantay qaraxaasi waa toddoba askari oo ay ku jiraan xildhibaan hore iyo guddoomiye ku-xigeenkii labaad oo isna lagu magacaabo cabdulaahi cabdi aadam iyo hanti dhowraha murtadiinta ee degmadaasi sidoo kale mujaahidiinta ayaa xalay weerar qaraxa ku qaaday fariisinka maleeshiyaadka riddadu ay ku leeyihiin degmada beled xaawo ee wilaayada gado waxaana jira khasaare cadowga gaaray geesiyada tawxiidka ayaa har iyo habeen fuliya howlgallo kala duwan oo khasaar lagu gaarsiiyo cadowga allah ee duulaanka gardarrada kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta gobolka tigree ee dalka itoobiya ayaa qarka u saaran in dagaallo culus ay dib uga qarxaan xilli ay ka sii darayso xaaladda colaadda ee ka jirta dalka itoobiya nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo hayaa waxaa soo baxaya walaac horleh oo muujinaya cabsi laga qabo in dagaallo horleh ay dib uga qarxaan gobolka tigre oo muddo laba sanihii dheeraad ah laga joogo markii ay ka dhaceen dagaallo lagu hoobtay oo lagu tilmaamay kuwii ugu dhimashada badnaa qarnigan bilihii u dambeeyey waxaa soo ifbaxayay islamarkaana si weyn u soo xoogaysanayey kala qaybsanaan u dhexaysa getajoreeda oo ah hogaamiyaha maamulka cusub ee ku-meel gaarka ah oo hoostaga ah dowladda xabashada etoobiya oo laga dhisay gobolka tigre iyo dabarzione gabramakaa'il oo ah hogaamiyaha xisbiga tigreegu ay ku soo caanmaaleen ee t b l f getajo ayaa la sheegayaa inuu wajahayo eedeymo ay ka mid yihiin khiyaano qaran iyo dhaleecayna ku saabsan ee dibudhaca ku yimid dhaqangelinta heshiiskii nabadda iyo soo celinta malaayiin qof oo ku barakacay dagaaladii ka dhacay gobolkaasi ciidanka difaaca tigre oo magacooda marka lasoo gaabsho loo yaqaano t d f ayay wararku tibaaxayeen in horey ay dhexdhexaad uga ahaayeen oo muranka ka dhex aloosan getajoreda iyo debrazion balse haatan ay la safteen hoggaanka xisbiga t b l f ilwareedo ayaa tibaaxaya in maamulka ku-meel gaarka ah ee lagu eedeeyey inuu dhinac iska dhigay danaha qaranka ee dadka tigreega kuna kacay khiyaano qaran sida lagu sheegay warqad talaadadii lasoo dhaafay ka soo baxday hoggaanka sare ee ciidamada qalabka sida ee tigre khabiir diiday in magaciisa la xuso ayaa sheegay in ku dhowaad laba boqol oo taliya ay taageereen warqaddaasi kuwaasoo sidoo kale taageeray mooshin uu xisbiga t b l f soo jeediyey sanadkii hore oo la rabay in xilka looga qaado getajoreda balse ay hor istaagtay dowladda silwiyadda xabashida ee abiy uu hogaamiyo war uu soo saaray getajo hoggaanka maamulka ku-meel gaarka ee gobolka tigre ayaa ka hadlay warqadda cusub ee hoggaanka ciidanku soo saaray waxayna sheegeen inay tahay mid loogu talagalay in si cad loogu dhawaaqo afgembi iyo in lagu carqaladeeyo heshiiska jedal tramfel oo ah cilmibaare ka tirsan jaamacad ku taala dalka norway ayaa sheegay in khilaafka siyaasadeed ee ka dhex caloosan kooxda t b l f iyo waxqabad la'aanta dowladda federaalka uu hogaamiyo abiy axmed ay sii hurinayaan xiisadda khubro dhanka ammaanka ah oo magacyadooda la qariyey ayaa saxaafadda u sheegay in xaaladda ka soo cusboonaatay gobolka tigre ay tahay mid aad looga walaaco islamarkaana dadku ay haatan bilaabeen inay lacagaha kala baxaan bangiyada isku soo wadaduuba xaaladdan cakiran ee ka soo cusboonaatay gobolka tigre ayaa ay fafaalaheeda aad looga dayrinayaa waxaana ay ku soo aadaysaa xilli ay sii muuqdaan riiqda iyo raadadka dagaallo socday muddo laba sano ah oo ay ku dhinteen dad gaaraya lix boqol kun oo qof maamul goboleedka shahadala dirarka ah ee somalilan ayaa sheegay in rajo weyn uu ka qabo in gaal taraam uu u aqoonsado dal madax bannaan xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo hayaa wasiirka warfaafinta maamulka riddada ee somalilan axmed yaasiin cali ayaanleh ayaa sheegay inay filayaan in madaxweynaha cusub ee mareykanka donald trump uu aqoonsado somalilan taasoo uu sheegay inay isbeddel ku keeni doonto gobolka oo dhan wuxuu intaasi raaciyay inay baaq u dirayaan maraykanka oo ku aadan inay helaan aqoonsi ay kaga go-ayaan soomaaliya inteeda kale wasiirkan ayaa ku eedeeyey kooxda riddada soomaaliya inay carqaladeen ku waddo in somalilan loo aqoonsado dowlad madax bannaan bilihii lasoo dhaafay ayaa warbaahinada qaarkood waxay sheegayeen in maraykanka uu somalilan u aqoonsan doono dal gaar ah marka uu trump xukun ka yimaado taas oo keentay in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hargeysa arrinkaasi iyagana ka hadlaan xubno xildhibaano ah oo ka tirsan baarlamaanka maraykanka ayaa la tilmaamayaa inay trump ku cadaadinayaan inuu qaado tallaabo uu ku aqoonsanayo somalilan safiirka kooxda riddada u fadhiya maraykanka ayaa sheegay inay aada uga xun yihiin aqoonsiga maraykanka ee somalilan la doonayso isagoo sheegay in arrinkaasi ay dhaawici doonto xiriirka u dhexeeya maraykanka iyo kooxda riddada soomaaliya wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo waaliga wilaayadda islaamiga ah ee bakool ayaa booqday furimaha hore iyagoona la kulmay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimahaasi cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo diyaariyey wafdigan oo ka koobnaa culimaa uddiin salaadiin iyo mas-uuliyiin islamarkaana uu horkacayay waaliga wilaayada bokool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan ayaa dhowaan booqday mid ka mid ah fariisimaha ciidanka mujaahidiintaah ee ku jilba xiran furimaha hore ee wilaayada mayliya ilaah subxaana wa tacaala waladiina jaahaduu fiinaa lanahdiyanahum subulana haan jihaadeen diintayna ka jihaadeen wadadaana toosan ah kanuuniyaan ilaahir subxaana wa tacaala lanahdiyanahum subulana sheekh lislaam ibnu taymiya aydaas tafsiirshe mayballiyaalo ku qaadadeeya fahamka saxda ah diinta inay dadka mujaahidiinta ilaahay waafajiya dhalinyari anin wujuuh qurux badan oo shabaab ah oo maasha allaahu ah iyo ilaahay subxaana wa tacaala camalkan waktigan hata la roogo lambaaha badanyi inahan u waafajiyey nicmataani cadiimataani way dadka dhan wada helo koran imaamu axmed radi allahu tacaala canhu ow raximahullahu cabdullahi ibn mubaarak salafkii taabiciintii dadkii inka cilmi badan ayaa kumad haya mujaahidiin ana haya dadka taariikhda ka gali way diinta ini cilmi iyo lisaanka iyo warankabaha ka difaaceen ma erjareenaa mas'ale markii ishkaal galo muslimiinta dhexdii iswarsadaan hay warsadoy ahlu thuguurka dadka furumaha ka jara halwarsadoy yowa ilaahay xigmad an furi yowa ilaahay diinta fahamsiiye walaalayaal ma inis dardaarmaanay taqwallaahi caza wajalla inuu ilaahay ku obsano ilaahay iniguna ku obsano taqwada laazimno hoob unu ilaahay ku obsano taqwada laazimno may nagdaane dad waltar leh adowkina may waa ilaahay guula noosiye adowkina ilaahay guula noosiye adowkina ilaahay may waa rucbi argagaha nookride unina may ilaahayni welay dadbar eho barlab ee ilaahayni wele almayliya subxaana wa tacaala wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum keyduhum shay-a haddii isan sabartan oo ilaahay ku obsatan gaalada keydadiya iyo walba masiinku dhibaas ilaahay rucbi argagaasiinku kiride markan in cibaadada la badiyo kheyrka la badiyo istikfaarti la badiyo diinka ilaahay ka toosnaantiis la badiyo qur-aan akhriska la badiyo ugu dambeyn waaliga wilaayada bokool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan ayaa dhankiisa kelimad muhiim ah goobta ka jeediyey walaalayaal sidaisan ogsantihiin culammadu iyo odayaalkan in badan ha qaadadeen walaa unu macnaa camaal haddanu ku sugugna waa camaal khayri ah oo jamaaci ah ummadda muslimiinta dhammaan ilaahay ku waajib waalay oo marka aljihaad fii sabiililaahi ah afdalu alacmaali ila allahi subxaana wa tacaala bacda tawxiidna ilaahay ka waale qofka markii laa ilaha illa allahu maxamedun rasuululahi laku halo camalkuusa ka dhagaago onka fadl badan waa aljihaad fii sabiililah taasaa ilaahay yaa na waafaji waafajina ilaahay waaye ma aha karti iyo awood iyo maskax iyo aqli ma aha mana ilaahay subxaana wa tacaala markiisu ku hadlaayo يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ميلها قبقبة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صفات كاس أو ففيل هو ناكسن هدي تذكير خدا ونو دين إلهي كطبان قال قربك نقدان أم جهادك كفر دادان مثل قالوا أنبا إلهي ما يبلي ما يبشين دادت أسجيلي يون جيلين يحبهم ويحبونه sifaad yoo ku midad adilatin cala almuuminiin muuminiinta dhimriyaayaan unturaayaan cadowgii oo ku difaacayaan langiada kor erdiji ada sugahayd amni shaybi mana ada sugahayd hade walaan hayta mana ya fadligaas ilaahay may marka waajibniya un ilaahay ku mahadnaan shukrin mas-uuliyiinta wilaayada bokool ayaa sidan oo kale dhowr jeer booqday islamarkaana dhiirigelin u sameeyey ciidanka qaybihiisa kala duwan ee ribaadka kaga jira jiidda hore ee wilaayada wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada sannad kadib markii cadowga allaah uu ku jabay duulaankii uu ku qaaday deegaano ka tirsan wilaayadaasi casaam carafaat ayaa warbixinta warkan inoo hayaa wilaayada islaamiga ee mudug ayaa ka warbixisay xaaladda guud ay ku sugan tahay wilaayada sanad kadib markay dhaceen camaliyaadkii waaweynaa ee murtadiinta looga saaray dhowr deegaan oo ka tirsan wilayada hal sano oo kaamil ah oo laga joogo duulaankii baarakaysnaa ee deegaanka caad ayaa isbedel dhan weliba ah laga dareemayaa wilaayada mudug iyadoona kumanaan dadka deegaanka ay helaan istiqraar iyo deganaasho buuxda sheekh xasan abuu xamsa waaliga wilaayada islaamiga mudug ayaa u sheegay idaacadda islaamiga andrews in sanad kadib macrakadii deegaanka caad ay dadka wilaayadu ku dhaqan ay dareemayaan cizi iyo sharaf isagoona carabaabay in murtadiinta lagu soo oday saldhigyo ku yaala degmada xardheere bismillaah alxamdulilah rabbilcaalamiin sala allahu wasalam wabaarak calaa maxamedin waaalihi wasalam ajmaciin alxamdu lilaah rabbilcaalamiin wama nasru ilaa man cindi illaah ilaahay baa ku mahadsan maantay waxaa laga joogaa duulaankii weynaa ee ujeedda badanka ahaa ee ay soo qaadeen cadowga saliibiga iyo ma garanaysaa murtidiinta isbahaysatada ah ee jabkii maalintii ay ku jabeen meesha la yidhaahdo caad maantay waxaa laga joogaa sanad baa ka soo wareegay allah baa ku mahadsan xamladii ay soo qaadeen nimankaa isbahaysatada ah waxay ku jabtay ay ku afjarantay deegaanka caad allah baana ku mahadsan waxaa ka dhashay jabkii nimankii isbahaysatada ahaa meeshaa ku gaaray waxaa ka dhashay in ma garanaysaa ayan meel isku sheegin firxadkoodii meela aanan garanaynin oo kala aaday alxamdulilah rabbialcaalamiin walaayaduna waxay ku soo laabatay gacanta walaayadu deegaanka ku soo laabatay dhammaantiis sida hobyo iyo xaradheere iyo ma garanaysaa intii walaayadu ay maamulaysay markii laga reebo degmada xaradheere oo ma garanaysaa guryaha qaybta bannaanka jirta ayaan ayagu gaarsiisanayn magaalada gudaheeda meesha bartamaha magaalada ah godad uga qodan yihiin oy halkaas ma garanaysaa ay ku xaniban yihiin markii laga reebo inta kale allah baa ku mahadsan waxay ku soo laabatay gacanta walaayaday ku soo laabatay ilaa ma garanaysaa galaxagarra meesha la yidhaha wixii ka soo gadoon oo mudug iyo galguduud ay iska saaran yihiin laga soo bilaabo qaydaro la mariyo meesha la yidhaahdo baraag ciise waxaan ku leeyahay bacaadweyn qaycad shabeellow hareeri dheere camaara dhul badanoo ma garanaysaa cadowga gacantiisa galay duulaanka ay soo qaadeen allah baa ku mahadsanay xamladaasu ku soo afjarmay maantana ummaddii waxay hoos harsanaysaa kitaabka ilaahay bay hoos harsanaysaa maxkamadihii baa shaqaynayo dacwadiyaa socoto maraakistiyaa furan ma garanaysaa ummaddu gurmadkii iyo gacan isufidintii dhexdeeda ah tacaawunkii dhexdeeda ah ayaa bilowday alxamdulilahi rabbialcaalamiin allah baa ku mahadsan gobolku maanta waa nabad waa ma garanaysaa guul macrakadii taariikhda gashay ee caad jabkii cadowga gaaray waxay ku rabtay saameyn aad u xun oo iskugu jirtaa mid siyaasi ah mid militari iyo mid nafsi ah waxayna murtadiintii ka badbaaday gumaadkaasi isku shubeen muqdisho ugu dambayntiina maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladdiiniah u soo gabagabeeyey macallimiinta iskuullada degmada bulofulay ee wilaayada islaamiga ee baay mar kale warbixinta warkan waxaa inoo haya xasan cabdiraxmaan abuuxasaan dowradan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa ka faa'iidaystay dhammaan macallimiinta ka howlgala iskuulaadka nadaamiga ee hoostaga maktabka tarbiyada ee tacliinta ee ka furan degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay macallimiintan ayaa dowladda ka faa'iidaystay duruus kala duwan oo sharci ah markii dowladda lasoo gebagabeeyey kadib waxaa noo suura gashay inaan mikrofoonka la dhex marno waxayna idaacadda islaamiga andalus oga warbixiyeen duruusta ay qaateen iyo cidda soo qabanqaabisay dowladaas waliba kubaheena ama ku qaadanay dhowr cinwaa kow waliba ku ahaa waa duruqu tadriis iyo kayfiyat tacaamul maca annaas ama dulaab ama habka ama qaabkaadan la dhaqmaas ardaygu maadaama oon shaqadaan macalimiin ata tan macalimiin oo mayba shaqooyin jeshal duwanka kulansanin dugso hoose dugso dhexe dugso sare qurdubo oo macnaha kakooban iyo sunul roognan iyo waliba cinwaanka kalanka dambe waliba haytay oo waa ghazul fikri oo duulan maskaxdeedka oo ummadu islaamka soomaaliya huu duuli intaas iyo mayba muxaadaro oo jalsaad ayoon iyo qaadani fara badan kulle insha allahu tacaala waxyaabaa dowladda ka qaadani walhata mayba fadhigo laha kakoogu karmee waxyaabahaas fara badan yaa ka qaadani insha allahu tacaala kulley waba odsada fadnay mar walba intinaanin kanagna dowladan oo kalo iyo maktab tarbiya tacliimka odsada lahayni insha allahu tacaala هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وجزاك الله خيرا saad maqlaysiba ee dowladda waxyaabaha laga faa'iiday iyo waxay ku saabsaneyd walaalka ayaa ka hadlay ilaahay subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu camalka ikhlaas nooga dhigo kulankana kii laga faa'iiday nooga dhigo alxamdu lilaahi ilaah baa noo soo gabagabeeyey dowladda wax badanna waan ka fahanay wax badanoo naga maqnaana waan helnay wax aan ee naqaaniyo hadda aanan xasuusnayna waan xasuusanay oo waa nala fahamsiiyey alxamdulilah ilaah baa mahad iskale ee wax badanoo maanta annagana quseeya gaar ahaan ayaa noola sheegay ee dowladaas aan ka qaadanay ilaah baana mahad iskale waxaa ka mid ah waxyaabaha ee ee mawaadiicda way badneyd siduu walaalka sheegay oo kaleba ee mucallimka naajix ah waxyaabaha lagu ogaan karo ayaa waxyaabaha ee igu muhiimsan ay ka mid ahayd ee hadda aan ku qaadanay meesha ee sifaadkiisii dhanna ay yihiin ee sifaadka mucallimka naajixa laga rabo ee waxyaabihii asaasiga u ahaa qofka muslimkaa dhanba in isaga looga dhigay qodobada koowaad looga dhigay macnaha oo koob ilaa wax loo taranaba ay yihiin wax diinta sal ay ku laheed oo u koowaad oo asaga dhidibada u ahaa ee alxamdulilah ilaha mahad iskale waxaana rajaynaynaa ee inaanu wax badan ay nooga soo bixi doonaan na waan rajaynaynaa iyadana kolley dowrumay bagaadanay oo aanin galgaari maktabu atarbiya watacliim maktabka dhexa dowladaas oo qeybaha tali sheegay sida durgu tadriis iyo ka saabsan iyo naygo aadaabtii macalinka ardayda in la dhagma lahay intaas ka saabsan kolley meelina may barogay macalimiin shardugun oo muasasaadka oo nidaamiga meelo ku jara macalimiinta may rogana dugsiga hoose ibtidaa'iga leeraay may kala rogana macalimiinta dugsiga oo dhexe oo mutawasida may kala rogana macalimiinta dugsiga sare may kala rogana macalimiinta qurduba may kala rogana macalimiinta alxikma macalimiinta dhakaasi tacliimulkibaar dhammaantii oba ka koobanaayeen dowladana sifa ilaan ku faa'iidaysadeen waan anbogeen ilaan qofka may bua hooba shaqadiis iyo mihnadiis balanka kaalmayo waxyaalay iska jirnayo walbadanoo horey mugdo mugdanoo ka jaraani aftiini saas dartee iyada maanahan ka faa'iido macalimiintan ka maxsanyiin macalimiinta ayaa dhanka kale ugu baaqay mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabulmujaahidiin in mar weliba ay u soo celceliyaan dowraadka noocan oo kale ah ee macalimiinta boorka looga jafayo kulley waba utadafaadnay mar walba intaanaan ka nagnaa dowladan oo kale iyo maktab tarbiya tacliim ku adsada lahayni insha allahu tacaala هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إله ما تسكله وحنا رجينا إننا وح بدن إن هو صابح دونان نور رجينا أيضنا إن الأسكور هايو الأسكوسو العليا نسيدو ولا الكشيء بقى نيجي نحن لها وان جعل يسله هيني كلي أنت سعديه لأني ما يبقى الصوب ما ينحجيان جزاهم الله خيرا إني أو سداس أكلت مركز ليس برارجي
dowradan loo soo gabagabeeyey macalimiinta wax ka dhigay iskuulaadka nidaamiga ee ku yaala degmada buula fullaay ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabulmujaahidiin waxay ku soo aadaysaa xilli maalmihii lasoo dhaafay wafti heer sare ah oo ka socday maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta kormeero ay ku marayeen dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay warkii duhurnimo oo aad si toosa uga dhegaysanayseen idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkan mid mid ka la mid ah oo aan dib mar kale ugu kulanno insha allah ayaa noo madana inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu